gacan cilmiyeedkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta islaamka iyo weliba sidoo kale faafinta dacwada ayaa waxaa fulinaysay safaaradda boqortooyada sacuudi arabiya ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimada dalkani kenya waxaana kulan cilmiyeedkani kasoo qayb galay in ka badan toddobaatan ka mid ah culmowdiinka gobolkan xeebta iyo qeybo kamid a gobolka waqooyi bari furitaanka kulan cilmiyeedkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ku-xigeenka safiirka safaaradda sacuudi arabiya dalkani kenya naasir al fariidi iyo weliba sidoo kale u qeybsamaha arrimaha diinta islaamka ee safaaradda mudane maxamed al maxsari dhinaca dowladda kenya ayaa waxaa matalayay jiif qaadi guuda dalkani sheekh cabdulxaliim cuthmaan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha waxbarashada ee ismaamul goboleedka mombasa mudane murale kame abu yaasir
Basi mi nitasema kwa Kiswahili peke yake. Kwa uwezo wake Allah, tunatangaza rasmi kwamba dora kama hii imekuwa imefunguliwa official.
doctor isxaaq ibraahim oo ahaa isku dubradaha barnaamijkan ayaa wuxuu faahfaahin dheeraad oo ka siiyey warbaahinta istaa kulankani maanta waxaan maasha allah aan joognaa mombasa town kuliyat lmunawara meel la yidhaahdo ama madrasat lmunawara halkaan waxaan u fadhinaa maanta semina oo aad u qiimo badan loogu talagalay eh, ilaa toddobaatan imaam badankooduna ay ka kala yimaadeen saaxil kenya ama coastal area eh, mombasa khaasatan kuwale lamu tanarifa muxuu ahaa kilivi Aha, waxaa weeyaan eh, hadafkuna uu yahay in ducaadda iyo aimada la baraarujiyo eh, cilmi sharci oo fara badan oo saxiixa lagu shubo eh, culumtii la xasuusiyo waxaa weeyaan khaasatan laga baraarujiyo mashaa- wax- waxyaabaha hadda casriga hadda taagan ay ka mid tahay tatarufka iyo tafjiirka iyo balaayadan isqarxida- isqarxinta iyo iyo afkaartan xunxun ee mujtamaca ee mujtamaca soomaalida iyo kuwan kenyaanka cumuuman muslimiinta ku dhex jirta in laga saxo ayaa loo qabtay kulan cilmiyeedkan oo socon doona ilaa ay maalinta axadda ee soo socota ayaa halkan waxaa casharo ka bixinaya doctor sheekh khaalid axmed najmi oo ka socday boqortooyada sacuudi arabiya waxaana uu si gaara ugu warbixiyey warbaahinta istaa hadaladiisana waxaa ka mid ahaa seetan
فهذه الدورة العلمية المقامة في آه، محافظة مومباسا والتي تنفذ kulan cilmiyeedkan aan magaalada mombasa aanu ku qabanayno ayaa waxa uu yahay mid ay safaaradda sacuudiga ee kenya ay ku leedahay ay hirgelinayso hadafka ugu weyn ee kulankanna waxa uu yahay faafinta cilmiga sharciga iyo ka hortegidda xag jirnimada iyo weliba sidoo kale fikirka gaalaysiga ee takfiiriga ah وعقدها فهذه الدورة آه، يدرس فيها العلم الشرعي الذي ينبذ التطرف والغلو والتكفير kaas oo ku baahay meelo badan oo caalamka ka mid ah iyo afrika haba sii ahaatee geeskan afrika في بعض الدول الإفريقية waxaan halkan ku cadaynaynaa caqiidada ahlu sunna waljamaaca iyo sidai dhexaad u tahay iyadoona culammadaan siin doono magaalada mombasa barnaamijyo la xidhiira ahmiyadda iyo kaalinta ay ka qaadan karaan faafinta fikirka dhexaadka iyo ka hortegidda fikirkan wax duminaya الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه الأفكار الهدامة kulan cilmiyeedkan ay ka faaidaysanayaan culammadan oo isugu jirta imaamiyo iyo khudabo ayaa waxa ay sheegeen inay ka faa'iidi doonaan waxyaabo la xidhiira faafinta diinta islaamka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star